Wasiir Ku-xigeenka Xafiiska Masiibooyinka Dowlad-Deegaanka Soomaalida Itoobiya Cabdi Fattaax Maxamed ayaa xeriga ka jaray boqol guri oo loogu talagalay in dib u dejin loogu sameeyo barakacayaasha ku nool magaalada cad ee gobolka City. Munaasabadda xereg jarka waxaa wasiirka ku wehelinayay maamulka gobolka City, mas'uuliyiinta magaalada cad iyo xubno ka tirsan maamulka degmada Erar. Cabdi Fattaax Maxamed Wasiir Ku-xigeenka Xafiiska Masiibooyinka Dowlad-Deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa ka warbixiyay guryahan xeriga laga jaray.
guryahan in badan bay soo socdeen ee, muddo dheer bay soo jiitameen xaalado kala duwan ha soo maraan ee, laakiin ugu dambeyn ee, waxaa ilaahay mahaddiiya in aan ee, maanta xadhig jarkoodii aan joogno waxaan jeclaan lahaa bulshadu maadaama ay ilaa saaka in badan taagnaayeen meesha oo ay ee, farxad iyo soo dhoweyn ay nagu qaabileen cadceedduna iska kululayd waxaan rabaa inaan ee, idinku maaragtay dar- idinkula dardaarmo guryaha aad maanta gelaysaan oo hanti idinku aad leedihiin markii uu dhismuhu socday ee, caqabado fara badan bay dadka loo dhisay laftigooda kala soo kulmeen Ee, maanta xilli waxaan joognaa aad idinku la wareegaysaan ood mulkigeedii qaadanaysaan Ee, marka inaad guryaha ilaashataan ee, bulshadii sii degganayd meeshana hadda inaad kama tihiin oo- oon barakac wax la dhaho hadda kadib una jiri doonin lagaba yaabaa qaarkiin inaad ka hanti fiicnaataan ood guryo wanaagsan ka deganaataan kuwii hore sii deganaa annaga ahaan xagga dowladda iyo hay-adahana soo mara ee nala shaqeeya intaba ee, wixii dadaal ah oo dadka maaragtay noloshooda wax ka bedelaya waan idinkala shaqayn doonaa halkan idinkaga hadhi mayno marka aad iyo aad baad umahadsantihiin si kastaba guryahan laga dhisay magaalada cad ee gobolka City ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa waxaa baahi badan u qabay dadka barakacyaasha ah ee ku nool magaaladaasi